Isacya cutubka afar iyo tobnaad waayo rabbigoo reer yacquub wuu u naxariisan doonaa oo haddana reer banu israa'iil ayuu dooran doonaa dalkoodina wuu fariisiin doonaa oo waxaa iyaga ku darman doona jajayayaal wayna la degi doonaan reerka yacquub oo dadyowga ayaa soo kaxayn doona oo waxay iyaga keeni doonaan meeshoodii oo reer banu israa'iil ayaa iyaga dalka rabbiga ugu haysan doona addoommo rag iyo gabdho ah oo maxaabiis ahaan bay u haysan doonaan kuwii ay iyagu maxaabiista u ahaan jireen oo waxay u talin doonaan kuwii iyaga dulmi jiray oo maalinta rabbigu kaana siiyo murugtaadii iyo dhibkaagii iyo addoonsigii adkaa oo lagugu addoonsanayay ayaad boqorka baabilon ku soo maadsan doontaa oo waxaad ka odhan doontaa kii wax dulmi jiray sidee buu u dhammaaday magaalada gabarro qaadan jirtay sidee bay u idlaatay rabbigu wuxuu jebiyey hankoolkii kuwa sharka leh iyo ushii talayayaasha kii isagoo caraysan dadka ku dhufan jiray darbadoo joogto ah oo quruumaha u talin jiray isagoo xanaaqsan waa la silciyaa iyadoo aan cidduna ka hor joogsan dunida oo dhammu way nasan tahay oo way xasiloon tahay farxad baana lala gabyaya dhirta berooshka ah iyo geedaha kedarka ah ee lubnaanba way kugu reynreeyaan oo waxay yidhaahdaan tan iyo waagii aad dhacday ninna nooma soo kicin inuuna jarto she'oolka hoose wuu soo kacay oo u dhaqdhaqaaqay inuu ku qaabilo markaad timaaddo oo wuxuu kuu soo kiciyey kuwii dhintay oo ahaa xataa kuwii dhulka ugu waaweynaa oo dhan oo boqorradii qurumaha oo dhan wuxuu ka soo kiciyey carshiyadoodii oo iyana dhammaantood waxay kugu odhan doonaan war adiguna ma siyadoo kalaad u taaggabtay oo ma annagoo kalaad noqotay sarreentaadii iyo dhawaaqii jareeradahagaba waxaa hoos lagu soo dejiyey she'ool waxaa hoos lagaga goglay dixiri korkana waxaa laga xuwiyey dixiri xiddigta waa beriyow inanka arooryadow sidee baad samadda ugu soo dhacday kaagan qurumaha taag yareeyow sidee baa dhulka laguugu riday waxaad qalbigaaga iska tiri anigu waxaan kori doonaa samadda oo carshigaygana xiddigaha ilaah waan ka sara marin doonaa oo weliba waxaan ku fariisin doonaa buurta shirka ee darafka waqooyi ku taal waxaan kori doonaa daruuraha sare korkooda oo waxaan noqon doonaa sida ilaaha ugu sarreeya oo kale laakiinse waxaa lagu dejin doonaa she'ool iyo meelaha ugu hooseeya ee yamayska oo kuwa ku arka way kugu dhaygaagi doonaan wayna ku fiirsan doonaan oo waxay odhan doonaan warkanu ma ninkii dhulka gariiriyey oo boqortooyooyinka ruxruxay oo dunida sidii lamadegaan oo kale ka dhigay oo magaalooyinkeedii dumiyey oo aan maxaabiistiisa u dayn inay gurigoodii ku noqdaanba boqorradii qurumaha oo dhammu dhammaantood sharaf bay ku jifaan iyagoo mid kastaba qabrigiisa ku jiro laakiinse adiga waa lagu xooray oo qabrigaagii waa laga fogeeyey sidii laan la karhay oo sidii dharka kuwa la laayay oo seefta lagu mirbixiyey oo hoos ugu dhaca dhagaxyada iyo mayska ayaa sidii mayd oo kale lagugu tuntay oo iyaga kuma darsami doontid lagumana aasi doono maxaa yeelay dalkaagii waad baabi'isay dadkaagina waad laysay farcanka xumaanfalayaasha weligood mar dambe lama magacaabi doono meel lagu laayo u dayaarsha carruurtiisa xumaantii aabbayaashood aawadeed si aayan u sara kicin oo aayan dhulkii u hantiyin oo aayan dunida korkeedana magaalooyin ugu buuxin rabbiga ah ilaaha ciidamada wuxuu leeyahay aniga ku soo kici doonaa iyaga oo baabuloon ayaan ka baabi'in doonaa magaca iyo dad haray iyo wiil iyo wiil wiilkii oo weliba rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay waxaan ka dhigi doonaa hantida caanaquubta iyo bal iyo biyo ah oo waxaan ku xaaqi doonaa xaaqinka baabbi'inta rabbiga ciidamadu wuxuu ku dhaartay oo yidhi sida xaqiiqda ah waxay noqon doontaa sidii aan ku fikiray oo taladannuna waxay u hagaagi doontaa sidii aan u qasdiyey taasoo ah inaan kan reer cashuur dalkayga ku jebin doono buurahayga korkoodana isagaa ku tuman doono markaasaa harqoodkiisu iyaga ka fogaan doonaa culayskiisuna garbahooda ka degi doona kanu waa qasdigii loola qasdiyey dhulka oo dhan oo tannuna waa gacantii lagu korfidiyey quruumaha oo dhan waayo rabbiga ciidamadu waxaan wuu u qasdiyey haddaba balyaa burin doona oo gacantiisuna waxay soo fidsan tahay yaa dib u celin doona sannaddii boqor axaas dhintay ayaa warkan culus la yidhi reer falastiin oo dhammow ha ku farxin in ushii lagugu garaacay jabtay maxaa yeelay abeesada xiriirkeeda waxaa ka soo bixi doona jilbis oo farcankiisuna wuxuu noqon doonaa masduula dab leh oo curudka masaakiinta ayaa wax cuni doona kuwa baahanna ammaan bay ku jiifsan doonaan oo xididkaagana waxaan ku dili doonaa abaar kuwa ka harayna waa la layn doonaa iridow barooro magaaladay ooy reer falastiin oo dhammow kulligaa cabsi la dhalaal waayo waxaa waqooyi ka imaan doona qiiq oo midna saaxiibbadiis kama hari doono haddaba bal maxaa lagu jawaabi doonaa wargeeyayaasha quruunta waxaa lagu jawaabi doonaa in rabbigu siyoon asaasay oo kuwa dhibaataysan ee dadkiisuna ay dhexdeeda magangeli doonaan